halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a filimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa khamiis ay tahay sagaal bisha juun sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiinaya galabta ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan dhegaystayaal idiin helina waxaa ka mid ah kooxda al-shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolkaasi hiiraan amisom waxa ay sheegtay in boqol iyo toban al-shabaab ah halkaasi lagu dilay halka al-shabaab iyaguna ay sheegteen inay lixdan askari weerarkaasi ay ku dileen maya shabaabkaa soo qaaday dagaalka al-shabaabkaa soo qaaday dagaal waagu markuu beriya la soo qaado waa garan kartaa inay ku qabsadaan ay rabeen magaalada labada ciidan meesha kala degan isku qaybiyeen ciidamada etoobiya ayaa xiga dhinaca galbeedka waxaana u dhexeeyey masaafo ilaa hal kiilo laba kilomitir ku dhow a u dhexaysa labada ciidan sidoo kale waxaan idiin haynaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo sheegtay in dalka liberiya ay ku guulaysatay inay dabargoyso cudurka ebola
qaramada midoobay oo eritereya ku eedaysay inay ku kacday xadgudubyo kala duwana oo u dhigma dembiyo dagaal leh iyo dembiyo ka dhanah bini'aadminimada doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maleeshiyada al-shabaab ayaa saaka weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin tuulada halgan ee gobolka hiiraan weerarkaasi ayaa wuxuu ku bilowday qarax ismiidaamin ah iyadoo kadib maleeshiyada ay weerar ku qaaday saldhigga afhayeenka ciidamada amisom colonel joseph kebet ayaa v o eda wuxuu u sheegay in boqol iyo toban maleeshiyada al-shabaab ka tirsanayd weerarkaasi lagu dilay afhayeenku wuxuu sheegay in ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya ay iska caabiyeen oo ay jebiyeen maleeshiyadii al-shabaab ee weerarka halkaas ku soo qaaday dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa iyaduna waxa ay sheegatay in lixdan ka tirsanaa askarta etoobiya weerarkaasi ay ku dileen sidoo kalena lix iyo toban maleeshiyadooda ka tirsanayd weerarkaasi ay ku dhinteen ma jiraan ilo madax bannaan oo ilaa iyo hadda soo baxay oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac qaar ka tirsan dadka iyagu degan degmada halgan ayaa waxa ay sheegeen in shan qof oo rayad ah ay ku dhinteen rasaas iyo madaafiic guryahooda ugu soo galay israa'iil ayaa hakisay misna fasaxii safar ee siddeetan iyo saddexda kun oo qof ee falastiiniyiinta ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan kadib markii laba nin oo hubaysan oo falastiina ay xalay weerar ku qaadeen meel laga dukaamaysto oo ku taalla magaalada tal aviif weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay sida la sheegay afar qof iyadoo shan kalena lagu dhaawacay waxaa la joojiyay dhammaan fasaxii bisha ramadaan ee qoysaska ka imaanaya juddi iyo samiriya waxaana lagu yiri hadal qoraala hadalkaasi oo ka soo baxay hay-adda maaraysa socdaalka israa'iil ee kogat ee daanta galbeed amarkan ayaa sidoo kaleeto saameynaya boqolaal falastiiniya oo ka imaanaya gaza iyo laba boqol iyo afar qof oo ehel ay yihiin mid ka mida ragga la tuhunsan yahay in ay iyagu weerarkaasi fuliyeen booliska israa'iil ayaa waxa ay ku qeexeen weerarkii arbacadii mid argagixiso waxa ayna sheegeen in kooxda weerarkaasi fulisay ay adeegsadeen qoryaha darandooriga u dhaca booliiska israa'iil ayaa waxa ay gacanta ku hayaan laba qof oo la filaya inay toogashada geysteen mid ka mid a ayaa ku jira isbitaal midka la toogtay ee isbitaalka ku jirana dhaawac ayaa ku yaala waxaa booliisku ay sheegeen in labada nin ee dableyda ay yihiin ilma adeer deganaa magaalada hebron ee daanta galbeed warar laga soo xigtay booliiska dalkaasi ciraaq ayaa sheegay in laba weerar oo ismidaamin ahaa oo loo adeegsaday baabuur lagu soo xiray bam uu ka dhacay magaalada bakhdad maanta oo khamiis ayna ku dhinteen ugu yaraan shan iyo toban qof soddon kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada ayaa midkood waxaa lagu bartilmaamistay jid ganacsi oo ku yaala bariga magaalada bakhdad oo afar qof lagu dilay kan kalena waxaa lala eegtay saldhig military saraakiisha caafimaadka ee ciraaq ayaa waxa ay ka digeen in tirada khasaaraha laga yaabo in intaasi ay kasii kororto ma jirto ilaa ay hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada afhayeen hadlay militariga ciraaq ayaa sheegay arbacadii shalay ahayd in weerarada caasimadda baqdaad aanay hoos u dhicin sida dad badan ay filayeen inkastoo ciraaqa ay wado duulaano ka dhana mintidiinta daacish ee faluuja
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay in doorkiisa doorashada sanadkan ku aadan inuu xusho ciddii isaga bedeli lahayd ama uu taageero ay tahay howl aada u adag isagoo kasoo muuqday telefishinka gudaha dalkan maraykanka laga leeyahay ee n b c xalay ayaa madaxweyne barack obama waxa uu sheegay waxaan arkay ayuu yiri go-aan la sameeyey iyo hoosha ay tahay in la qabto waxaana kalsooni weyn aan ku qaba ayuu yiri haddii dadka maraykanka aan xasuusiyo waxa ay tahay ahmiyadda iyo waxyaabaha aanan suuragalka ahayn ee iyagu muhiimadda u leh ee ina hor yaalla haatan waana taa sababta ay u qaadanayaan xulashada fiican ee cidda ay dooranayaan ay tahay madaxweyne barack obama ayaa si weyn bannaanka uga joogsaday hanaanka doorashadan iyadoo dadka codbixiyaasha ah ee dalka maraykankana ay dooranayaan cidda u matalaysa doorashada xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka xisbiga dimuqraadiga oo ah kan madaxweynuhu uu ka tirsan yahay iyo midka mucaaradka ee kasoo horjeeda republicanka haatan waxaa la go-aamiyey in ay iswajahaan doorashada soo socota ee weyn ee bisha november dhacaysa hillary clinton oo iyadu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo isna jamhuuriga ah waxaana madaxweynuhu uu riixi doonaa sidii mar saddexaad ay aqalka cadi ugu guuleysan lahaayeen xisbigiisa dimuqraadiga musharax ka socda
ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington sida aad warkaba ku maqlayseen maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar culusaaka waxay ku qaaday saldhig militari oo ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolka hiiraan weerarkaasi ayaa wuxuu ku bilowday qarax baabuur kadibna maleeshiya hubaysan ayaa dagaal adag waxa ay la gashay ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya oo halkaasi ku sugan amisom waxa ay sheegtay in boqol iyo toban maleeshiyada al-shabaab ay dagaalkaasi ku dileen halka maleeshiyada al-shabaabna ay sheegatay dhinaceeda in dagaalkaasi ay ku dishay lixdan ka tirsan askarta etoobiya ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karaysa sheegashada labada dhinac haddaba wariyahana jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka ee halgan waxa uu ku wareystay guhaad cabdi warsame oo ah guddoomiyaha deegaanka halgan wuxuuna weydiiyey dagaalkaasi dhacay maya shabaabkaa soo qaaday dagaalka al-shabaabkaa soo qaaday dagaal waagu markuu beri lasoo qaaday waa garan kartaa inay ku qabsadaan ay rabeen magaalada labada ciidan meesha kala degan yihiin isku qaybiyeen ciidamada etoobiya ayaa xiga dhinaca galbeedka waxaana u dhexeeyey masaafo ilaa hal kiilo laba kilomitr ku dhow a udhexaysa labada ciidan waxay iska soo hordhigeen baabuur qaraxa baabuurkii iskuma qarxin meesha ciidamadu joogaan magaalada xaafad u dhow xerada ciidanka ayuu isku qarxiyey dad shicibow baabuurkaasu dhibaato u geystay guryahoodiina burburiyey weeraray qaadeen saf ballaarana nimankaasi xabaddu horreysay ciidanka etoobiya weerarka labaadna ciidamada soomaalida soo siiyeen oo ciidan kale u diyaar ahaaba jira ma garat waa gartay saa la mariyey marka waxay wadeen oo dhan waxaad inoo sheegtay khasaaraha ka dhashay dagaalkan ilaayo hadda inta uu gaarsiisan yahay dadaa horta ku guryo waayey gurya isku qarxiyeen baabuurta iskula qarxiyeen ayika dad badana ku guryo waay ma garat waa gartay dadna waa ku dhintay rayid oo masaakiina qaraxaasu laayey oo tira saddex ruuxa leegu sheegay waa gartay wax kale oo rasaastu ay dishay oo aad maqasheen ma jiraa oo dad rayid ah maya maya rasaastu ciidamadaa laisbeegsanaya ciidamada bisaa laisbeegsanaya guryaha lala beegsanayn marka khasaaraha ciidanku soo gaaray intee buu gaarsiisan yahay ciidanka dawladda aniga ayaa dhex joogay howlgalka kula jiray wax khasaaraha oo gaaray ciidankaa ma jiro dawladda soomaaliya federaalka ciidanka etoobiyana khasaare ma sheegan laakiin shabaab dha dhimasho dhan ilaa laba boqola horta alla hadda meesii taalo oo meydada miyaa meyd ha shabaab ah al-shabaab waxay sheegteen in lixdan qof ay dileen oo dagaalkay ku dileen oo ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa kale soomaalida ah arrinkaasi bal ka waran waxba kama jira arrinkaa waa fulaynimade dadka beentii sheegi jiraan waa fulaynimadoodii hataa qaraxa hadday soo dhaweynaan waxbay u ahaaneen meel fog iska qarxiyeen laakiin dad baa isweydiin kara guhaadow mar haddaad tiri ku dhawaad laba boqol baa laga dilay al-shabaab dagaal intaasi laysaga dilay sidee baysan khasaaro dhinaciina uusan usoo gaari karaynin waa usu usoo gaarin aan kuu sheega ciidamadu waxay samayseen xaalad military waxa la yidhaha dhiseysho ayaa jira oo shuba oo dhagxaan iyo adduunku haweysan yihiin iyo jawaano carra leh xabadda uma soo gudbi karta markaana meel banaanay ku imaanaya sidaasaa lagu lahay dagaalka imise buu socday markaa dagaalku lixdii wuxuu bilaabay salaada subax halkii saac oo toban dhimanna waa dhammaayey markaa wuxuu socday wax ka yar hal saca hal saaca malu socdo dagaal haddii aad sheegtay dhinaciina wax dhimasho ah uusan soo gaarin dhaawacyada bal ka waran ciidamada soomaalida ayaa horta anugu la howlgalo ciidanaana dagaal geliya anima garan waa gartay wax dhaawac nama gaarin wax dhimashaan nama gaarin qoladaasna saraakiishoodu markaan isku tagno wareysanay waxba nama gaarin ay nagu yidhaheen qolada ciidanka etoobiya
gaariga ay qaraxa ku soo bilaabeen weerarka ma waxaad leedahay ma qabsan een, wax ciidan ah meel ay joogeen ee meel dad rayida u- ay maba joogeen gaarinba maba gaarinba xaafad dhexda isku qarxiyay markuu ciidamadii ay u jiraan ilaa shan boqol oo baasta markay u jiraan ayaa u isqarxiyay maba u dhawaanba ciidanka hadda ee, halgan waa sidee marka haddii s- saaka dagaallo ay ka dhaceen oo khasaare intaasi la egna aad sheegayso xaaladdu waa sidee bal sawir guud ka bixi halgan hadda xaaladeedu waa nabad bay kusoo dhowdahay dadkii ganacsiga hadda uu furfurtay dukaamada uu furay baqaarada awalna bilson qaada lagu jiro maqaaxiya awalba la furi may wixii dhaawac ahaayo shicirka gaarina beligweyna loo qaaday xaaladda halgan aad bay sataluta hadda waa nabad wey xaalad dhaawaca rayidka soo gaaray imisu buu gaaraya saddex dhimasho ayaad ii sheegtay dhaawac intuu gaarsiisan yahay toban ruux toban ruux oo dhaawacaa la qaaday toban waxaad ii sheegtaa haddii aad war ka hayso dhinaca buulo burde madaafiic ayay ku tuureen ayaa la leeyahay si ay uga hortagaan in ciidamada jabuuti ay u soo gurmadaan ee, weerarkani halgan ay kusoo qaadeen kooxda al-shabaab arrimahaasi bal hadda ka sheekee waladaas waa xariirnay xoogaa way arbushayeenoo waxay lahaayeen halgan qabsadaya soo gurmanin saasay dagaalku arbushaad bayna dagaal weerara mahayn dhinacaas weerarka intay soo saareen intan waa kuwa ku jabon kaaga warramay
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaala guhaada cabdi warsame oo ah guddoomiyaha deegaanka halgan waxa uu u waramayey wariyaheena jamaal axmed cusmaan dhinaca kalena wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar ayaa goordhaweyta v o eda u sheegay in dagaalka halgan al-shabaab looga dilay laba boqol iyo afartan maleeshiyada ururkaasi halka ciidamada etoobiyana ay dagaalkaasi uga dhinteen lix askari wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabduule ayaa khadka telefoonka ku wareystay wasiirka isagoo ku sugan muqdisho
ridwaan waa mahadsan tahay saake abaarihii waktigii markay ahayd eh, shantii subaxnimo oo waktigii salaada ayay al-shabaab waxay weerar kusoo qaadeen Em, deegaan ay em, ciidamada amisom ay ka degan yihiin magaalada em, halgan oo taqriiban u jirta afartan kilomitr magaalada guur jirto Em, waxaa ay kasoo weerareen magaa- afar dhinac bay kasoo weerareen waxaa kaloo weerarkaas ay kusoo qaadeen ciidamada eh, xoogga dalka oo ayagana dhinaca ka deganaa eh, dhinaca eh, eh, kaga beegnaa ciidamada amisome degaankooda Em, wayna iska caadiyeen laba mar bay soo weerareen ciidamada laakiin eh, ahmiyadooda wuxuu ahaa em, eh, em, eh, compoundka oo amisom ay xerada xerada amisom inay weeraraan oo ay qabsadaan Em, waxay kusoo galeen gaari walxaha qalxa ay saaran yihiin Eh, kadibna waxaa soo galay eh, rag eh, isnidaaminaya oo ilaa iyo afar ah Eh, waa la iska caabiyey waa yacni khasaare xog lehna waa kusoo gaaray em, amisom em, eh, ciidamadii eh, al-shabaab meeshaas Eh, waxaad sheegteen in laba boqol iyo afartan eh, ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dhinteen weerarkaas maxaad ku xaqiijinaysaan waxaan ku xaqiijinaynaa kolley tuwixii iyadoo muuqaalana kolley waa lala wadaagayaa shacabka soomaaliyeed Eh, waxaan ku xaqiijinaynaa laakiin annaga aniga wajiirkaasaan dhiga hagaayay duhuradii waxaan qabanay em, saxaafadeed aan ku sheegayna ilaa iyo boqol iyo labaatan inay dhinteen Eh, boqol iyo labaatankaasna waxay ahayd xog aan kasoo xiganay ciidamada amisom ee meesha joogay xog aan kasoo xiganay ayay noogu sheegeen boqol iyo labaatan tirada ay gaarayso Em, waxaa tegay meesha guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha eh, eh, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed eh, qaybta eh, gobolka hiiraan ayaa tegay aniga ayaana labadooda la hadlay waxay ii xaqiijiyeen yacni dhimashada meesha taallay meydadka meesha yaalay inay tiriyeen hal hal ay u tiriyeen Em, inta xerada dhexdeeda ah iyo xeendaabka xerada meydka yaalay hal hal bay u xisaabeen waxayna yidhaahdeen boqol iyo afartan ayaan xisaabinay waxaa kaleeto ii sheegeen in waadi baa meesha ku yaalla waadiga dad meydad badan ay yaalaan oo ilaa laba kilomitr meyd u yaalla meesha laakiin ma iisan tegin ay- ayaga laakiin inta ay xaqiijiyeen oo ay kow laba yidhaahdeen laba boqol iyo afartan dhimasho ah ayay ii sheegeen marka xaqiijintaas saas baan ku xaqiijinaynaa say u dhacday marka Waxaa dhimashada hadda laba loo boqol sheegaya.
laba boqol iyo afartan qof oo meel ku dhintay ma sahlana say wax u dhaceen haddii aad sharaxdo hadde waa waa waxaa garanaysaa dee dad difaac adag loo galay inay yihiin Eh, waxaa garanaysaa dad yacni eh, dagaal marka la galayo dee hub iyo waa lagu xisaabtamaa dad laga hub fiicnaa laga eh, awood badnaa inay yihiin Em, ayay ku tusinaysaa anigu meesha ma joogin eh, laakiin eh, difaaca ayaa meesha difaac adag in loo galay oo meesha ay ka- ugu samaysnaayeen ciidanka amisam ayay ayay ayay ayay al-shabaab laftirkooda waxay warbaahinta u sheegeen in lixdan qof oo ciidankii amisom ahaa oo etoobiyaana ay meesha ku dileen arrimahaas ma ka war haysaan shabaab warkaas waa war beena oo ay fidiyeen Een, een, xaqiiqdana hadda marka miidiyaha ay meydkooda soo saaraan ayaa xaqiiqda la ogaanaa dhimashada amisom soo gaarta intaan ka warqabna oo helicopter lagu qaaday oo magaalada galbeena laga dejiyey waa sagaal iyo lix dhaawac ah Eh, casualty-ga marka dhinaca amisom soo gaara waa intaas dhinaca ciidamada eh, xoogga dalka soomaaliya ilaa hadda wax na soo gaaray oo dhimashaa ama dhaawac oo naloo soo sheegay ma jirto Eh, ayadana waan ka warsugaynaa laakiin intaan ognahay amisom oo xaqiiq ah waa intaas oo dalbayne la geeyey wax khasaare ah oo dadka shacabka soo gaaray ma jiraan dhimasho iyo dhaawac haddii aad ka war haysaan shacabka aniga saaki waxaa lagu soo wargeliyey in ilaa iyo saddex toban qof oo dhaawac uu soo gaaray sababtoo xerada kama fogo magaalada meesha ay weerarka kasoo galeen dhinacyada kasoo galeenna waxay ahayd dhinaca magaalada qayb bay ka ahayd marka in saddex iyo toban qofood ay ku dhaawacmeen shan qofood oo shacabana ay ku dhimatay waa warkaas waa waa hayaa laakiin asaga naftiisa xaqiijintiisa aan ku- aan ku ku- ku ku daba jignaa bishii barakaysan ee ramadaan ayaan ku jirnaa marar horena waxaad ka digayseen ama laga digayeyba in khataro ay geysan karaan ururka al-shabaab ma la dhihi karaa weerarkan iyo kuwo kaleba waxa ay qayb ka yihiin weerarada bisha barakaysan ee ramadaan ay ay qorsheeyeen sax waa waa suurtagal waa dabcan waa ujeedaa bisha ramadaana lagu jiraa yani ciidan intaas la eg oo laga dilay laba boqol iyo afartan laga dilay yani waa fahmi kartaa ciidanka sudoogiisa intuu la egayo xooggiisa intuu dhamaa dee dadkana ma aha dee dad yani weerarkaas waa soo qaadayan ummadda soomaaliyeed dhiigooda inay banaystaan bay rabaan dad diin iyo wax ku socda ma aha iyo mabda ku dagaalamaya ma aha waa dad iska banaystay yacni inay dadka dilaan la dagaalamaan shacabka soomaaliyeed la dagaalamaan yacni waana la iska celinaya waana loo waana loo diyaargarooday bilihii lasoo dhaafayna runtii yacni dhib xoogan oo dhinac walba ayaa soo gaaray Eh, waxyaabihii ay rabeen inay sameeyaanna waa sameynna ay yihiin shacabka soomaaliyeedna runtii dagaalkan qayb buu ka yahay wayna ka qayb qaataan ama ha ahaato xog ay soo gudbiyaan ama si toosa huga huga qayb qaataan ama ha ahaadaano haween ha ahaadaano ha ahaadaano dadka xaafadaha degan ha ahaadaano iyo iyo iyo sida ay wararka u bixiyaan shacabka Waayahay.
soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed dagaalkan waa dagaal loo wada dhan yahay wasiir waxaad afka ku adkeynaysaa in laba boqol iyo afartan ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay eh, dagaalka ka dhacay halgan shabaabkuna waxay leeyihiin lixdan qof oo eh, waxaan dilay amisom ah see laydinku xaqiijin karaa see laydinku aamini karaa goormaad rabtaan inaad soo bandhigtaan meydadkan waaba haddaaba lagu maqan yahay soo maaha oo s n t v galbeyn laga soo qaaday oo hadda gaarayaan mar dhow kolleyt waa idaacadahana waa lasoo dhigi doonaa waxaanan practicekooda iyo xa- iyo xaqiiqdooda haynin de anigu intaan ujiir baan ahay Een, waxaanan yacni statistics isoo aan la isoo siinin een, shacabka soomaaliyeed dama wadaageen oo yacni sida waxu jiraan waa waajib inaan u sheego laakiin dee shabaab warkooda in la buunbuuniyo oo la yidhaahdo waxaana waxayna inay yidhaahdaan oo oo iyadoon la xaqiijinin la qaatana waa qalad dawladda markay tiraahda intaasaan dibnayna la yidhaahdo waxaa ku xaqiijinaysaan runtii ma aha war fiican war saxayda ma aha Een, waxaa saxa yacni dawladda waa soo bandhigaysaa iyadoo muuqaal baan ge- keenaynaa Een, een, xaqiiqdana waxaa soo tegiyeybu guddoomiyihii gobolka oo meesha ku sugan hadda iyo taliyihii eh, eh, xoogga dalka eh, taliyihii qaybta eh, ee gobolka ayaa soo warkan ma aha dee war aan dad shacaba kasoo xigtay ma aha war meelo aan ka Mm.
keenayna ma aha laakiin dad mas-uuliyiina oo meesha tegay war ay soo gudbeen oo dul istaagay meydkii oo kowl laba usoo xisaabay ayaan ka hadlaynaa ma
wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho u warramayay wariyahayaga london ridwan xaaji cabdiweli dhanka kale weerarka halgan waxaanu ka waraysanay ku-xigeenka safiirka etoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar oo v o da u sheegay in dagaalka halgan shabaab looga dilay boqol iyo labaatan askari xuseen bare aadan ayaa jamaaludiin khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray
saaka waa berigii markay saacadda ahayd shanta aroornimo ayay weerar kusoo qaadeen bartilmaameed meel u ahayd iyagu marka ay ciidamada amisom qeyb kamid ah ciidamada amisom ah oo kuwa ciidamada ethiopia magaalada la yiraha halgan halka ay ka degnaayeen ayaa weerar lagu soo qaaday marka ay imaadeen asaafka barka ay ka degnaayeen ciidamada ayaa qaraxya baabuur waxyaaba laga soo buuxiyey aya iyo bilaabeen inay qurxiyaan dagaalka marka wuxuu socday saacad iyo bad shanta aroornimo bilowday toddobadii iyo barkan uu kusoo afjarmay iyadoo markaa saddex raac ay kusoo dagaaltagahayeen saddex raac ayay kusoo dagaaltageen marka raaca koowaad raaca labaad raaca saddexaad aakhirkii waa la jebiyey waa laga eriyey meesha boqol iyo labaatan askari ayaa kaga dhimatay al-shabaab oo hadda lasoo bandhigahaya ciidamada amisom halkani xamar waxay qaban qaadiyeen warbaahinta in ay localka iyo internationalka diyaarada lagu qaado oo si cad oo practical waxaan kuu sheegahayo ay usoo arkaan maaha wax ku turguteen maaha waxaan kuu sheega wax dhab ah boqol afar iyo toban quryaha quriga loo yaqaano a k forty seven ayaa laga hayaa oo lasoo bandhigahayaa shan iyo toban quryaha loo yaqaano b k m ka toban qoryaha loo yaqaano qoriga loo yaqaano r b g oo toban xaba ah ama loncher waxa loo yaqaano afar qori oo nooca motorka qoriga la yihaaho oo afar xaba ah oo nooca loo yaqaano sitan iyo laba milamitr toban qori oo qoriga loo yaqaano b tenka toddoba xabo oo aalada la yihaaho radio communicationka isgaarsiinta hal qori oo zoo jetitriga loo yaqaano oo lagu gubay mataqaanta barka dagaal ka dhacay af afafka meesha u ahayd mataqanta ilmikajianka ahayd hooyada ahayd iyo baabuur ka horreysay ay walxaha qaraxa kasoo buuxiyeen shiisha bambarka ahaa iyo saddex xaba bistooladood waan garta iyo saddex iyo labaatan bamaqameed Waan gartay.
bamaqameed inta waa lasoo bandhigaya waa la hayaa khasaaraha idin soo gaaray waa imisa idinka khasaare macnada lama soo gaarin waana lasoo bandhigayaa hadda ban- bandhigada ayaa ayaa lawadaa lasoo bandhigaya wax macno lama marka dhinaciina wax dhimasho oo haba yaratee dhacday ma jirto ah waa lasoo bandhigaya wixii wixii dhankaa naga dhammaan sida hadda loosoo bandhigi doona qoryaha haddaan kuu sheegahay iyo iyo midid midid ayaa laga hay ma jiraan wax maxaabiisa oo al-shabaab oo aad qabateen ha way jirtaa waa lasoo bandhigi doonaa imisa gacanta lagu haya hadda waa lasoo bandhigi doonaa tiradaas hebel hebel kuma dhigi doona laakiin indh- indhihiina iyo dhegihiina lagu- dhegi- indhihiina ku arki doontaan dhegihiina ku maqli doontaan wa- wa- warbaahinta saaka hadda hadda hadda hadda tegeysa ayaa soo sheegi doonta al-shabaab deegaanka halgan ma wax xera ayay ku leeyihiin halkaas wax xero kumale magaalada iyo nawaaxidooda laakiin wa- wuxuu ahaa qorshahan qorshe aad loo soo qaabeeyey oo aad loo soo casriyeeyey oo loogu talagalay sida eh, loogu galay ciidamada mataqaanta kenyaanka eel cadde ama kuwii burundiyaanka ahaa ama kuwii uganda mataqaanta ay janaal ka degnaayeen marka waxaa loogu talagalay yani sida ay ku fikirayaan maskax garaadkooda yani in ay sida ay ku sameeyeen qolooyinka kale ee amsom kamidka eh, la ogyahay in ay ru- kusoo kusoo kusoo talagaleen aada buu qaabeysnaa yani tirada marka aad fiirisid kubka ay wateen yani diyaar garowgooda dhan kastaba marka eh, dadku isku mid maaha waxa waaye waxa waaye ruuxna waa ka adag ruuxna waa- waa- waa ka adagi marka waxaa ka dhac wacdara ka dhacday eh, dhanka buulabarday u carareen eh, iyagu marka ah, habaqoodii iyo jabkoodii wato sida looga bartay kooxda al-shabaab markay weerarada noocan oo kalea fulinayaan waxay ku fuliyaan tiro yar idinkuna waxaad sheegteen inaad boqol iyo labaatan aad ka disheen marka tirada intaa leeg halkee bay ka timid bay kula tahay tiradu eh, waa kusoo talagaleen tiradu oo qiyaastan waxaan qiyaasayna inta udhexeysa shan boqol ilaa kun ay ahaayeen in- inta ay kusoo wada tageen marka yacni tiro saldhig yani ciidan uu degan yahay intaa leeg yacni kuma qabsan kartid hadaa tirada hadda aad sheegaysa hadaad qiyaasaysa marka waa wax qorshe loogu soo talagalay oo diyaarsanaa oo ad ad ka garanaysa taa mataqaanta tirada hubkay wateen marka wax waa wax lasoo bandhigi doona intaa kuu sheegahay waa lasoo bandhigaya warbaahin fara badan ayaa helikobter lagu qaaday iyagaana tviyada iyo raadiyaasha isu- isu tagin doona intaa haddaan kuu sheegahay wax ka duwan ma ma ma dheegan
kaasina waxa uu ahaa ku-xigeenka safiirka etoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar oo isagoo muqdisho jooga qadka telefoonka ugu warramaya xuseen bare aadan
galab wanaagsan mar kale hay-adda w h o ayaa waxa ay sheegtay in dalka liberia ay ku guulaysatay in ay ka dabargoyso cudurka ebola cudurkaasi oo wadamada galbeedka afrika ku yaala ku dilay in ka badan koob iyo toban kun oo qof warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere dalka liberia ayaa guul ka gaadhay dabargoynta fayraska keena cudurka ebola hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa khamiistii maantahayd sheegtay in dalka liberia uu noqday dalkii afraad ee galbeedka afrika ku yaala ee cudurkan oo meel sare gaadhay uu ka dhammaado shaacinta hay-adda w h o ayaa micnaheedu yahay in labiyo afartan maalmood laga joogo ilaa markii qofkii u dambeeyey ee cudurkan hayay laba maroo sixiga laga waayey markii baadhitaan lagu sameeyey liberia ayaa markii ugu horreysay shaacisay in fayraska cudurkani uu ka dhammaaday bishii mey ee sanadkii hore hase yeeshee fayraska ayaa saddex maroo dambe soo ifbaxay markii u dambeysay waxay ahayd markii haweenay u socdaashay dalka deriska ah ee guinea ay fayraska soo qaaday kadibna ay u gudbisay laba carruura oo ay dhashay sida hay-adda w h o ay sheegtay w h o ayaa horey u shaacisay in dalka siyera leon uu ka dhammaaday toddobiyo tobankii bishii march halka dalka guinena uu ka dhammaaday kowdii bishan aynu ku jirnay juun tolbert niensawa oo ah madaxa ka hortagga cudurka ebola ee dalka liberia ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in dalku uu xoojiyey korkala socodka iyo ka jawaabidda iyo weliba hanaanka shaybaadh ilaa markii cudurkani dilaacay liberia sida dalka guinea oo kale waxay u baahnaan doontaa sagaashan maalmood oo dheeriya oo si adag dusha loogala soconayo maadaama cudurkani uu jirka qofka ku sii noolaan karo muddo bila ah xogta w h o ayaa muujinaysa in cudurka ebola ee galbeedka afrika ka dilaacay uu dilay in ka badan koob iyo toban kun saddex boqoloo qof islamarkaasna uu caabuqiisu gaadhay siddeed iyo labaatan kun lix boqoloo qof oo kale cudurkan ayaa sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii ka bilowday dalalka liberia guinea iyo siyera leon kaasi oo ahaa kii ugu xumaa ee dunida ka dilaaca warbixintaasi maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayey
baarayaasha qaramada midoobay ayaa waxa ay ku eedeeyeen dowladda eritrea inay ku kacday muddo rubac qarni ka kooban xadgudubyo kala duwan oo u dhigmaa dembiye dagaal iyo dembiye ka dhana bini-aadminimada wariyahena lizo shlein ayaa warbixinta waxay noogu soo dirtay magaalada geneva ee dalka switzerland halkaasi oo guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay uu ku soo bandhigay warbixinta xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi eritrea jaamac buule jaamac ayaa noo soo koobay guddiga qaramada midoobay ee baaraya xuquuqul insaanka dalka eritereya ayaa dowladda dalkaasi ku sheegay mid kale talis ah oo aan lahayn cadaalad iyo baarlamaan madax bannaan iyo hay-ado dawli ah oo nidaamka dimuqraadiga ku dhisan guddiga ayaa intaas ku daray in xarigga labixista shacabka dabadeedna la waayey gebi ahaanba iyo ficil kasta oo ka soo horjeeda bini'aadannimada laga fuliyo eritereya si loo cabsigeliyo bulshada looguna digo mucaaradka guddiga ayaa hadalkooda ku daray in aan dadka lagu marahabaabinin waxa ay ugu yeereen nabadda iyo deganaanshaha maqaarsaarka ah ee dadka booqanaya dalkaasi ay arkaan guddoomiyaha guddigan mike smith ayaa v o eda u sheegay in ajaanibta degaan asmare iyo kuwa booqanayaba ay u muuqato sawir ka duwan midka ay warbixintan soo gudbinayso
mike smith waxa uu yidhi xadgudubyada bini'aadannimo ee noocaana kama dhacaan sida caadiga dariiqyada asmara balse waxa ay ka dhacaan xabsiyada ku kala yaalla waddanka oo dhan waxa ay ka dhacaan xeryaha ciidamada iyo xarumaha tababarada oo ajaanibtu aysan galaagal u lahayn waxaa kaloo uu smith sheegay xadgudubyada ay ka mid yihiin jirdilka kufsiga iyo dilalka inay ka dhacaan goobo qarsoon qiyaas ahaan saddex boqol ilaa afar boqol oo kun oo qof ayaa la qafaashay shan iyo labaatankii sano ee ugu dambeysay waxaana lagu qasbay in ay gutaan nidaamka shaqada qaranka dalkaas oo aan wakhti xadidan lahayn mike smith ayaa yidhi unugyadii aasaaska u ahaa nolosha ma ahan kuwa aad rabitaankaada ku xulanaysid xaqiiqda ah in aad shaqaynaysa adiga oo aan mushaar ku qaadanaynin shaqee wixii dhacayaba ha dhaceene ayay noqotay guddiga qaramada midoobay ee baarista xuquuqul insaanka ku saabsan ka samaynaya ma aysan booqan dalkaasi eritereya maadaama ay dowladda ogolaasho u diiday waxayse warbixintooda ka soo ururiyeen qurbajoogta reer eritereya iyagoo isku keenay afartan iyo shan kun oo qoraallo ah dhanka kale yemene gabre oo ah la taliyaha madaxweynaha eritereya ayaa soo bandhigay warbixin beeninaysa tan guddiga qaramada midoobay wuxuuna warbixintooda ku sheegay mid ciladaysan aanan cilmi ku dhisnayn hal dhinacna u janjeerta eedaynta ku aadan in eritereya ay xadgudub ku hayso bulshadeeda tan iyo markii ay xornimadeeda qaadatay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii waa mid aan marti ku dhisnayn guddigan waxbaaraya ma haystaan caddaymo la taaban karo iyo sharci taageeraya eedeymaha culculus ee aan raadraaca lahayn ee ay soo gudbiyeen warbixinta guddiganna waxay ku guuldaraysatay inay buuxiso shuruudaha dhexdhexaadnimo cadaalad iyo kala doorasho la'aanta ugu dambayntii guddiga ayaa soo gudbiyey feelal ay ku jiraan warbixinta shakhsiyaad ay rumaysan yihiin in ay ka dambeeyeen xadgudubyada lagula kaco reer eritrea waxayna golaha ammaanka ka codsanayaan inay eritrea u gudbiso maxkamadda caalamiga ah ee heeg
warbixintii waxaa dhegeysateen waryaheena liza shalein ee nooga soo dirtay magaalada geneva uu soo jeedinayay jaamac buule jaamac
ramadaan kariim dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eeda qeybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan dib idiin maqashino
maleeshiyada al-shabaab ayaa saaka weerar culus waxa ay ku qaaday saldhigga ciidamada etoobiya ee deegaanka halgan ee gobolka hiiraan weerarkaasi ayaa waxa uu ku bilowday qarax ismidaamin ah iyadoo kadib maleeshiyada ay weerar ku qaaday saldhiggaasi afeenka ciidamada amisom colonel joseph kibet ayaa v o e da waxa uu u sheegay in boqol iyo toban maleeshiyada al-shabaab ka tirsanayd weerarkaasi lagu dilay afyeenku wuxuu sheegay in ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya ay iska caabiyeen oo ay jebiyeen maleeshiyada al-shabaab weerarka halkaasi ku soo qaaday dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa iyaduna waxay dhinaceeda sheegatay in lixdan ka tirsan askarta etoobiya ay weerarkaasi ku dileen sidoo kalena lix iyo toban maleeshiyadooda ka tirsanay ay weerarkaasi ku dhinteen ma jiraan ilaa iyo hadda ila madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac israa'iil ayaa hakisay fasaxii safar ee siddeetan iyo saddexda kun ee qof ee falastiiniyiinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan kadib markii laba nin oo hubeysan oo falastiini ah ay xalay weerar meel laga dukaamaysto ku taalla magaalada tal aviv ay ku qaadeen weerarkaasi waxaa lagu dilay afar qof iyadoo shan kalena lagu dhaawacay waxaa la joojiyay dhammaan fasaxii bisha ramadaan ee barakeysan ee qoysaska ka imaanaya jidiya iyo samiya ayaa waxaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay hay-adda maareyso socdaalka israa'iil ee daanta galbeed
warar laga soo xigtay booliiska dalkaasi ciraaq ayaa sheegay in laba weerar oo ismidaamin oo loo adeegsaday gaare bom lagu soo xiray ay ka dhaceen magaalada baqdaad maanta uu khamiis ah ayna ku dhinteen ugu yaraan shan iyo toban qof soddon kalena ay ku dhaawacmeen qaraayadaasi ayaa midkood waxaa lala bartilmaamistay jid ganacsi oo ku yaala magaalada baqdaad oo afar qof lagu dilay kan kalena waxa uu ka dhacay saldhig milatary saraakiisha caafimaadka ee ciraaq ayaa waxa ay ka digeen in tirada khasaaraha laga yaabo in intaasi ay kasii kororto
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in doorkiisa ku aadan doorashada sanadkan in uu xusho ciddii isaga bedeli lahayd ay tahay howl aad u adag isaga oo u muuqday kana soo muuqday tv-ga gudaha dalkan maraykanka laga leeyahy m b c xalay ayaa madaxweyne barack obama waxa uu sheegay inay adag tahay ay tahayna howl adag inuu markaasi riixo qofka ka qayb qaadanaya doorashada dalkan maraykanka ee dhinaca xisbigiisa ka soo baxaya waxaa madaxweyne barack obama uu sheegay dhinaca kale in si weyn bannaanka uga joogsada hanaanka doorashada iyadoo dadka codbixiyayaasha maraykankuna ay doorteen cidda u matalaysa xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka doorashada weyn ee bisha nofembar qabsoomaysa mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal deegaanka jaara horato ee degmada dilaa ee gobolka awdal ayaa waxaa deegaan ay yihiin ay ku badan yihiin in ka badan siddeed boqol oo beeraleya waxaana lagu tilmaamaa meeshii ugu horreysay ee laga bilaabo qodaalka beeraha somalilan qaar ka mida beeraleyda deegaankaasi ayaa v o eda uga warramaya waxay beertaan caqabadaha haysta iyo sida ay waraab iyo qodisba ugu helaan beerahooda wariyaha v o e da ee borome haashim sheekh cumar good ayaa booqday beeraleydaasi waxa uuna la kulmay qaarkood oo uu warbixintan ka soo diray deegaanka aan ku sugannahay waa deegaanka jaaraa horato oo ka tirsan degmada dile ee gobolka awdal waa deegaan beeraleya halkan waxaa ku sugan rag beeraleya bal adoo magacaaga ku bilaabaya waxaad ka warantaa xaaladda beeraha iyo sidii aad u beerateen iyo waxyaabaha aad sanadkan beeranaysaan iyo sida dhulku barwaaqo u yahay iyo xaaladdiinna noloshiisa maxamed qaalib suldaan baa laydhaa xagga haddaan uga gudbo dhibaatooyinka jira ilaahay horta xaggii wuu naga saaray dhibtii jirtay nimca maanta lagu jiraa dadka sida waxa adiga kaa baryaa ninka kale ka baryaa la yidhi dhibayna way jirtaa quruxina way jirtaa markaa taasi oo wakhtiyaalaha qaarkood aan u baahnayn in lanaga caawiyo beeraha ma waxaad ku qodataan madibi baad ku qodataan macagafyaad ku qodataan saacadda saacadduna imsaa laydinku qodaa laba boqol iyo sallada maanta laba boqol iyo afartanna way ahayd birta bir marka sidaasay tahay xagga qodaalka intaan ku qodanna qiimahaan ku qodanna waa sidaa
maxaad markaa sanadkan dalagyada aad beerteen ee idiin bixi doono ee aad maaragtay sanadkan beerteen iminka ku taagan hadhoodh buu u badan yahay hadhoodh buu u badan yahay hadhoodhkii aan qodan jirnay ayuu u badan yahay maxaad inta badan hadhoodhka u doorataan
xagga cuudka xoolaha ayaan u doorannay xoolahaasoo dee caleenta balka cuna wixii kale aanay anfacaynin iminka qofka ku dhegaysanayeen beer arag markaad u sharaxayso beertaasi imse bilood baad sugaysaa imse ku biqlaysaa imse roob xaggay ka helaysaa ma durdurbaa beertu de waa noocyo badan midi waa bustaan oo gacantii baad ugu haysataa biyaha oo adigaa maamulanaya oo gacantii baad ugu haysataa midina roobka gacanka xagga ilaahay ee samada jira uunbay ku baxdaa markaa annagu taan ka shaqaysanna waata gacanka ku baxda yaa lix biloodna wuu ku go'a hadhuurkaygu waa kaa imsaa kaaga baxa markaa sanadkii imse kiish baad ka heshaa xaggaa dee ma qadari kare taasi taladeedu allay u taallaa waa kolka ilaahay dhibicda kolba siduu ugu shubo haddii dhibicda rabbi ku shubo dee afartan konton lixdan intaba waa iman karaan calaa kiish markaa qoys ahaan way kugu filan yihiin waxaa way ku filan tahay markaa suuqa markaad geysa maxaa lagaa siistaa maxaa saacaddan eega aan joogno yaa mahadhuur baa dhow wixii la falay waxa weeye labiya badh oo ahaa dee lacagta somalilanna magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed ow ciise muudaa la yidhaahdaa waxaan deganahay meeshaa la yidhaahdo maxay hayday jaaraa horato yaan degannahay inta beera waan leenahay xoolanaa waan dhaqannaa markii hore waan dhaqan jirnay imika laakiin xooluhu way iska liitaanba wax dhammaada iyo wax u eg weeyaan markaa xoolaan dhaqan jirnay annaku xoolihii abaar baa dhammaysay abaartaa dhammaysayna dee haddii ama wax dawaa ama wax dhaqaale dawlaa ama wax taakulaa helaya wuxuunbaa kaadhi lahay taana ma aragna annaku markaa waxay si dhammaadeen dareeyo dawala'aaneed beerba beeratay sanadkan beerna imika de markii xoolihii dhammaadeen waybana qabsato waan beerannay kal horeyo sanadkaba kal hore rooba muudiina way naga baaday laakiin sanadka caleemo wanaagsan baa ku yaalla beeraha haddii ay roob dambe helaan iminka caleem wanaagsan baa ku taalla maaha maaha waxa jirsan la yidhaahdo maxay ahayday biqil uud ma tago biqil uud ma tago macnaheegu waxay ka dhigan tahay caleentan baxda haddaynu roob helin mura u samaysa meel lagu tumo garow lagaga tumo ma tagta weeyaan markaa haddii taa la helo eega caleemo fiican baa noogu yaalla hadday weydana waa dee waxaan jirin bay noqonaysaa iminka saacadda cagaftu imse ku qodaa saacadda beertii saacadda beerta waxay ku qodaa shan iyo toddobaatan kun oo laana waxay u dhigantaa toban doolar marka toban doolar oo maraykan ay u dhigantaa saacadda la noogu qodaa qofku markaa adoo kale imse saacadood baad qodatay anigoo kale waxaan qotay iminka siddeed saacadood waxaa laga qaabay markaa siddeetan doolar intaa waxaa sii dheer kharashkii kuwa cagafta kuwa qodaya ee shaqaalaha cagaftaa weliba sii dheer oo kuwaasina ay isla noqonayaan aduu dee toban doolar kharashooga isla noqonayaan sagaashan doolaroo kale sideeddaa saacadood markaa noqonaya laakiin dee dalagaasi waxaa ku jira in tamaandha ah oo dheriga lagu yar darsado iyo iniib noqota hoogay qajiya waxaa soo jira waxa kuwaasina waxay u baahan yihiin buufin iyo dhaqaale u baahan yihiin kuwaana ma helna annaku waxaan soo iibsanna mooyaane oo dee intoon weliba dalkan kamaba hele dhulkaa awbariya la tago laga soo iibsado mooyaane ma helno dhaqaale u baahan kuwaasina wax taakulo oo cid kale oo ama maalqabeena ama dawlada aan ka helnaana ma jirto annakunbaa la naanawna kolba wixii ilaahayna bado xaaladda beeru saasay tahay sideed dadku uga shaqaystaan oo beeraha ay u beertaan ma waxay xagaafka iyo waxyaabaha dibida lagu qodayo goortaasi goormay timaadaan dee dadku waxaa la yidhi xoolaha xoola soo saara dadku tamartooda way shaqeeyaan horta beeralaydu mar way qodaan oo cagaf bay ku qodaan ama waxay ku qodaan dibi inkastoo ina dibi jirin ku dibiyo dameer isku xidhiyo ku laba dameer ku qodiyo ku laba dibi oo yar helaba Een, wixii tamartooda uga shaqeeya wayna xagaafaan oo way harameeyaan Ee, wixii tamartooda aad bay uga shaqeeyaan laakiin wax gargaar ah oo kale oo ay helaan ma jirto
maxaa is leedahay gargaarka ay u baahan yihiin muxuu yahay hal is leedahay gargaarka ay u baahan waxa weeyaan qalab ama wax caawimo oo dee raashin ama daawo wax lagu buufiyo ama to cayayaan lagaga dilo ama wax gargaar ahoo dee gedhleyba ha noqoto yaamba ha noqoto dongoro ha noqoto qalab caynkaasa kaariyoona ha noqoto naxarkan wax lagu xidho ee naxarka loogu sameeyey biyaha joojiya ha noqoto ilaan kol haddaana cagaf dhul xidhiyo geedaanay jirin waxaasoo midho way u baahan yihiin qaar ka mida beeralayda deegaanka jaaraha horato ee degmada dilaa ee gobolka awdal ayay kuwaasi ahaayeen oo u waramayay wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar goot
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda ee maanta waxaan ku eegaynaa madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya ayaa heshiis gaaraya dhowr qodob ku seexday magaalada nairobi kaas oo ay ka mid ahayeen arrimaha qaxootiga ganacsiga iyo amniga haddaba heshiiskaasi sidee loo hirgelin karaa xubinta doodda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgalaya cabdiraxmaan qaasim maxamed oo ah qaro soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ah arday barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiraxmaan qaasim maxamed cabdiraxmaan heshiisyadaasi ay gaareen hogaamiyaasha soomaaliya iyo kenya dhowr qodobna way ka soo baxeen bal heshiiskaasi ma yahay mid si dhaba u hirgelay heshiiska marka aan fiirino horta madaxweynaha waxaa u yeeray madaxweynaha qaranka ee kenya uhuru kenyatta iyo iyo eh, macnaha ciidanka ninka haysto oo kenyatiga marka arrinta waxay eg tahay arrin ciidan ee u badan tahay in ag amni lagala hadlaayay Een, soomaalidana dalabaad badan bay meesha geysteen laakiin baahida ugu badan kenya ay qabto waxay ahayd een, in arrimaha amnigooda ay sugtaan Een, sidaa awgeed madaxweynaha qaranka soomaaliyeed een, wuxuu watay een, barbowsalo badan oo arrimaha economicada iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo sportiska iyo dhalinyarada iyo cultureka iyo dhaqanka intaasoo dhan in la wada xiriiru watay intaasuu soo hordhigay laakiin hooshi ugu weynad la qabanaya waxay ahayd arrin military sidii koodii go-aansatay ee kenya beryahan dhan ay sheegaysay waxaa sameysma marka awood xoog badan dowladda soomaaliya maadaama dano badan ay kaleeyihiin dowladahaas inay ayadana la hadasha kenya ay wadahadalka geesi ay ka gasho Een, iyaga waxay soo waxay waxyaalaha ay caddeeyeen waxaa ka mid ah dowlad wanaag in soomaaliya diris ay yihiin inuu ka dhexeeyo muxuu ahaa dhiig ka dhayo oo dhaqan iyo dadnimo ka dhexeyso laakiin waxaan rajaynayaa madaxweynaha qodobada soo socda inuu ku daro heshiisii soo socdo
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf bismillahi alxamdulilah salatu wasalam ala rasuulillah haddaan ka hadla boqoshada magaalada eh, dalka kenya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xa- ma- madaxweyne xasan sheekh maxamuud wallaahi taa waxay ahayd eh, boqosho taariikhiya loona baahnaa hadda ka hor baa loo baahnaa maadaama arrimaha qaxoontiyada laga hadlayay arrimaha qaxoontiya inkastoo arrimo siyaasadeed iyo kambeyn siyaasadeed ku jiro in qaxxerada uu buuqdo oo hadda ka hor looga filayay qodobadan aan u malayn maa inay hirgelayaan sida iga muuqata oo heshiisyada soo baxa miya heshiisyada soo baxay inay hirgelayaan u malayn maayo
waayo ma- eh, aada isleedahay maysan een, ku hirgelin waxayna ku hirgeleen een, maba socdo qaabkii loogu ilaaliyo qaabkii loo is- loo socodsiin lahaa meesha kuma cadda iyo qaabka loo eh, loo hirgelinayo sidaa darteed inay hirgeleen bay u cadda u badanta
Een, laakiin markaad fiiriso een, kenya iyo soomaaliya waa dalal darisa wax badan baa ka dhexeeya Een, marka in arrimahani laga hadlo oo hirgelinteedana la- la sameeyo miyaysan ahayn mid hadda xilligeedii la joogo way tahay in la sameeyo laakiin bartikol ahaan xitaa ayaanta dhow haddaad taariikhda aad dib u eegtaan maalinta dhow marka madaxweynuhu buuqanaya kenya qaabka loo soo dhoweyay bartikol ahaan xitaa ma wacan oo waxaa ku jirtay yasid baa ku jirtay wasiiradda arrimaha wasiirka arrimaha dibadda loo diray qaab madaxweyne looma soo dhoweyn inta badan do- kenya waxay u dhaqantaa qaab ayna u aqoonsanaynba dowladda soomaaliya ma- ma nooga muuqata marka waxaa leedahay meesha waxaaba ku jirtaba in labada dowladood camal isu dhigme ahaan aynay si jirinba haa saasay u badan tahay waa iska caddahay sida taariikhda soo martay ka horreysay laba bilood ka hor eh, ra-iisul wasaaraha oo kale loola dhaqmay xildhibaanadii qaabkii la- lama garanayo waa layna sii argixisado kale laynaga shakeleyna baadhayaa oo kale aynu ognahay waxaasoo maalin walba soo noqnoqda marka shaki weyn aaba ku jiraa leedahay marka sidii ku dhaqan galaya haa taasoo iska cadda hirgeli maayo haddeena qaabka ugu badan ee ugu yeedhaan waxay qaab amniga iyo waxa ku shaqale ma ahayn qaab protocol ahaan oo caadi iyo heshiisyo la- laga doonayay maba ahayn
cabdiraxmaan
waxaan dhihi karnaa een, way hirgelayaan heshiisyada lanna wixii waa dowlad Een, xataa waxyaan is- ee, madaxweynaha waxbaa la kala qortay waxbaa la kala marka qortay documenti ayaa loo Waxay- waxay kusoo bandhigayaan xataa websaydyada dowladda lo- dowladda waa lagu soo bandhigaya kenya hadda gacanta aan ku hayno marka arrimahaas awgeed macnaha waxaan dhihi karnaa een, dowladdan yani intii heshiis ay gasho kama bixi karto koodii rabtay inay broseskaas ii marto dowladda heshiis in la galin laakiin maadaama hadda madaxweynaha uu la fadhiistay heshiiskaas wuu fulayaa wuuna soconayaa Een, wax badan aana laga dareemayaa laakiin- leedahay laakiin madaxweynaha qaranka soomaaliya sidii uu asigu maleeha ma noqonaysa lianna arrintaa lasoo dejiyaan lahay dalab oo dedejin baa ku socota salmaashi waaye markii la gaara bishii macnaha inta bil hadda ka dhiman af- saddex bilood ama afar bilood inta ka dhiman in madaxweynaha uu barses garayaa la rabaa uu qaxootiga soo cesho oo laga fiiro qof fakiro meeshii tegi lahayeen iyo jawgii la tegi lahay laakiin madaxweynaha shaki waxaa ugu jira markuu u tagay oo, aa, dhadhaab uu tagay waxaa shaki ugu jira inuusan meel uu geeyo inuusan u haynin waa soo fiirinaya u dhahay xaaladii inay suurtagal ay tahay marka go-aanka hadda uu qaatay waa celinaya barses aan u sameynaya ayada xataa problem kale waaye madaxweynaha waxaa la rabaa ka hor intuusan shirka uusan galin ka hor waa inuu barsis galiyaa dadkaas meesha la geelahay dadkaas waxay kala tabanayaan in ay yihiin minority groups sida ay sheegteen duwishisiintiina waa la iska rabaa dadkaasi muxuu ahaa dad badan wax tabanaya ku jiro oo dagaalay markay uga tageenaa leedahay waddanka waddanka ugu cararay dadka baantuuga qaar ka mid waxay sheeganayaan inaysan soomaali ahaynba baantuu ay yihiin Haye.
marka madaxweynaha fardhaq badan baa laga rabaa dadkaas uu ku fardhaqi lahay oo hooshooda u gal lahay Haye.
baa hadda inuu la- inuu fadhiistaa la rabaa lianna wax badan bay tabteen xataa ilmaheen baa la dilay taagan yihiin soomaalinimaday ka bixi rabaan islaamnimada inay ka baxaan ama khatar ahbo marka diintii iyo muxaa dadnimadii wixii- marka wax badanaa dhowris rabaa leedahay heshiiskan dhowris rabo inuu ku degdega madaxweynaha uu dadkaasna si gooni macal shaqadooda waxooda annagu u diyaarinay in ay noo yimaadaan Da- waa dad cuqdadaysan Haye.
saan dareemay Een, wa- maxamed een, markaad fiiriso een, kenya iyo soomaaliya heshiisyada haddaba labada hogaamiye ay gaareen miyaysan muhiim ahayn umalayn maa inay muhiim yihiin xilliga waayo dowladda labada waxaa marka hore muhiima in la is- la qiro labada dowlada is aqoonsadaan oo mid mid kale ku qanacdo ay tixgeliso xidhiidhkeeda siday noogna ciidamada kenya xuduudda markay doonaanba ka baxaan markay doonaanba soo galaan marka horeba heshiis kuma soo gelinaa leedahay inkastoo amisom hadda kamid yihiin iska caddaa in gudaha joogay gudaha Kenya- soomaaliya iyagoo jooga in la sharciyeeyo oo la yidhaha alla- maadaama sharci darro kusoo marka galeen ciidankoodiiaba joogaan leedahay waddanka oo xoog bay kusoo galeen waa iska caddahay taas inay dad gaara iyo beelo gaara iyo gacan siiyaan way caddahay oo wax muran u baahan maaha midda kale waxaan la yaabnay oo aan warbaahinta ka maqan madaxweynuhu yidhi dadku waa inay soo noqdaan waan u diyaarinay meelaha ay imaan lahaayeen madaxweynuhuna meelu dee dadkii hore u joogay baaba isdhibanba oo qaabkii un- wax lala yaabay noqotay arrintaas haddii dadku dad soomaaliyeed waa wadankooda way kusoo noqon karaan see ugu soo noqon lahayd dadkii abaarihii two thousand iyo labankii dadka soo barakacay baan weli u- ku da- ku- ku dayacaysan oo dariiqyada magaalada muqdisho ku dhiban oon laga hadlin oo waxba loo qaban in malaayiin shan boqol oo qof oo labaatan iyo laba sano ka maqnaa dalka soomaaliya dib loogu soo celiyo wax lala yaabay noqotay iyagoon qorshe lahayn cid caawinayn in dadka lagu sii daayo waxay noqonaysaa inay ururada argixisada ay gacan siiyaan noqonaysa mar- qof markuu homeless noqdo ee arjada ka dhimatay meelu aada garan waayo dowladeen dowladda oo dhan shan kun qof iyo baa u shaqeeya oo mushaar saddex afar bilood ka maqnaa qaatay say u falasgargaran karta dadka lama garan karo laakiin waxay ka hadashay soo maaha oo dadkaasi inaan qasab aysan jirin oo in qasab lagu celiyo dowladda dowladda kenya hadda say u hadashay waxay tiri dadka waanu celinaynaa xoog baanu ku celinaynaa dowladdeennuna markay tagto marka hore ay tahay haddeer qudheed marka madaxweynuhu uu usii qiray wuxuu yidhi dadka noo soo celiya oo iyaguna waxay dhaheen waanu celinaynaa isna wuxuu yidhi heshiiskii saddex geesoodkaa lagu saleeyey heshiiska soo maaha saas weli- weli- haye een, cabdiraxmaan een, hadda heshiisyadani een, way dhaceen waa la wada hadlay een, rajadu marka maxay u muuqaneen rajada waxay u muuqanaysaa in uu muxuu ahay dadkeena horta dadka oo qaxootiga inaan walaalaheen waaye wadankana wadankooda waaye inay kusoo laabdaan Een, annagana inaan go-aankan wax ka badan lean ilaahi wuxuu- waxbuu nagu tusaaya waxaas oo dhan in dadkii adduunka dhan na soo nacay oo naga taga nool dhahoy marka hadda annaga inaan go-aan qaadano go-aankaas oo ah wadankeena oo dadku ay dib isu fiiriyaan ala soomaalida Ah, soomaalida dib isku fiiriyaan aan u diyaar garoonayn in aan aqbalno lianna soomaalida way wada qaybsan jireen dhib ka badan intaana way soo mareen waagii sayidkii wax ka badnaa ma jirin fat- waqtiyo badan baa lasoo maray waqtigii oo, eh, dowli- eh, diinnimo loo dagaaltami jiray waagi axmed guray ee soomaalida lagu gaarsiin jiray waa lasoo maray soomaalida isku nolol bay ahaan jirtay hanoo soo galaan walaalaheena w- wayna noolaa karaan weliba distribution la qaybiya qaybin hala sameeya qaba hal meel muqdisho yaa la wada arrimahan argagixisadoo kenya sheegayso maaragtay waa nagula soo gambadaa iyo ma jirta oo xagga amniga Een, arrimaha argixisada xagga amniga aniga waxaan jeclahay dhinaca maadaama united nashka i qirtay wax argagixisa ma jirtay dhaheen Oo dadka- dad qaxooti ah.
riboorada aan aqrin waxaa kamid ah dad oo shax karanaayo waxaa kamid ah riboorada aan aqrin dad maqaayad sameysanaayo riboor nin wax qarxinaya ilaa hadda riboor oo united nashka ama internationalka galay oo oo oo dhadhaab ah weli maan helin aniga dadka waxa adursana soomaalimaa soomaaliya adursana maysan helin marka arrimahaani arrimo kale baa qooshan lecan anamaga waxaan isku haysanaa kenya waxaan isku haysanaa badda aan isku haysanaa marka eh, yani cadowgaadi meeluu kaa soo galo weyn maayo marka mushkiladu way ballaaran tahay marka annaga inaan qorshe marka waxyaabo badan xalin u baahan alle waxyaalo badan baa xalin u baahan in istiraatiijiyada hadda madaxweynahan uu tagay in wax kabedel lagu sameyn way u baahan tahay dowladda kenya istiraatiijiyada soomaaliya iyo kaleeda mustaqbalka iyo heshiisyada aan la galayno waa waa waa la arki doonaa een, heshiisyadaasi iyo siday u hergalaan haye een, een, maxamed wallaahi waxaan intaa ku dari lahaa dee kenya waxaan anigu waxyaalo badan baan ka tabananaa dan dowladda inay- inkastoo dadka soomaaliyada qaxootiga ah muddo badan la soo tacaalaysay wax badan usoo qabatay xilligoodna inagana dhibtiina ku dheeraatay laakiin xilligan maaha xilliga ku habboonaan dib loo soo celin lahaa dowladdu inay ka dagaalantaan loo baahan lahaa dowladdu ilaa dadku jow ay kusoo noqdaan la helo inaan la soo celin baan odhan lahaa xagga amniga iyo ganacsiga iyo heshiisyada ka mid bay ahayd waa muhiim anigu haddan heshiisa iyo iyo iskuulada inaga caawin karta kenya anu maba garan karo hadeer iyadaba dee qalaalasa ka jira dhibanba Ma- ma garan karo Ma- ciidamada amisom ay ka mid yihiin oo koonfurta soomaaliya markaad fiiriso inta badan ayagaa joogo een, howlgallay ka wadaan een, soo qayb ka maha amniga soomaaliya caalamka soomaalida mid fahantaa wacan dadkan wadamadan imaanaya dariska cid walba dan- interest gaar ay leedahay danaheeda iyo gobolkeeda iyo da- dadkay ku maamulay waxbay ka fushinaysaa ee soomaali dan uma hayso waxaana wax dhammaanaya maama marshuuc iska socda yaan lagu marka xisaabtami.
heshiiskani heshiiskan wax saameyn kuma yeelaan amsamta hore bay howleed usii wadatay waxaad bay jubbooyinka joogeen so- ee, kenya joogtay danaheedii u joogtay buu sii wadanaysaa loo sharciyey baan anigu aaminsanaya wax kaloo macna kuma jiraan waaya aad baa umahadsantihiin kuwaasina waxay ka lahaayeen cabdiraxmaan qaasin maxamed oo ah qoraa soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ah arday barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad aad buu u mahadsan yahay doodaasi gaabanna isaga ayaa magaalada muqdisho ka soo diray halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure
waxaan ku jiraa bisha barakaysan ee ramadaan oo dadka muslimiinta oo dunida ku nool ay gudanayaan waajibaadka soonka barnaamijka dhakhtarka weydii ayaanu uga hadlaynaa waxaa laga doonayo qofka sooman inuu ku dadaalo si uu caafimaadkiisa u ilaaliyo waxaana marti ugu ah dhaktar cabdishakuur cali maxamed oo ka howlgala magaalada hargeysa soonku waa cibaado ilaahay waajibiyey oo marka horeba ujeeddadeedu tahay in caafimaadna laga helo qofka muslimka ahina uu dareemo baahida walaalihiisa kale ee muslimiinta ah markaa qofku markuu soonkii soomayo waxaa looga baahan yahay inuu soo afarshiyo labadii arrintii inuu caafimaadna ka helo baahidiina uu dareemo si aanay waxbana aanay gaadhin oo uu jidhkiisii ilaaliyo bisha soon ayaa bil ajir badan oo inta badan dadka muslimiinta ay soomaan inta aan karin maahee waxaana isbeddelaya xilliyadii qofka uu wax quudan jiray ama wax cuni jiray maxaa daba looga baahan yahay qofka soomaya inuu ku dadaalo waa kan dhaktar cabdishakuur cali qofkii mar haddii uu sooman yahay oo uu schedulekii ama jadwalkii cuntadiisu bedelmay inta badan waxaa ku yimaada dhibaatooyin ay ka mid tahay laabdilaaca ayaa ugu badan oo calooshii oo la qabsatay xilliyadii ay caloosha cuntada la qabsatay waxaa lasoo daayaa dheecaano dheecaanadaasaa deetana caloosha falgal kusii sameeya falgalkaas waxaa ka mid a inay acidho caloosha ku badato inay caloosho kale ay qaadin weydo cuntada qaar oo qofku uu yaro dareemo yalaaluga iyo gastrointestinal disturbances baa lagu dhahdaa afka qalaad ama dyspepsia taa qofku wuxuu ku s- kaga dawoobi karaa isagoo hagaajiya in- inuu qaato iminka markuu qofku afurayo kale cuntooyinku ku afurayaa inay noqdaan timir iyo cuntooyinka fudfudud oo aan saliid badan iyo waxaa lahayn habeenkii kadib markuu afuro qofku waxaa loo baahayay ilaa afar litir oo biyaa inuu cabo markay ugu yar tahay Een, waxaa kaloo iyaduna muhiima in qofku markuu cuntada cunayo aanu fast eating waxaa la yidhaahdo qofku inuu deg deg cuntada u dhammeeyo oo uu ku guro jidhkiisa aanay wanaagsanayn ee si slowly ah oo tartiib tartiib ah uu u cuno cuntada Een, cuntooyinkana markaynu eegayno eh, waa shan nooc cuntooyinka tamarta laga helo oo ah carbohydrate-ka cuntooyinka jirka koriya oo ah borotiinka cuntooyinka macdanta laga helayo fitamiinaadka iyo biyaha waa nuucee haddaba cuntooyinka ugu fiican ee qofku inuu qaato ay tahay si uu u helo macaadinta uu jidhkiisa u baahan yahay nuuceesi ku habboon cuntada inuu ku suxuurto doctor cabdishakuur ayaa noo faahfaahinaya waxaa ka mid a timirtoo kale aad buu fiican tahay qofku markuu afurayo inuu caana cabaa oo iska wanaagsan tahay iyada lafteedu waxaa jirta qudradoo kale macdan iyo fitaminaad baa laga helaa marka qofku waxaa u wanaagsan inuu qudrad badan qaato biyo in ku filan qaato si tartiib tartiib ah kadib marka dambe uu cashadii carbonhydratka ahayd ee kuwa tamarta laga helo sida bariiska baastada waxaa uu cuno qofku suxuurtoo kale waxaa loo baahan yahay inuu cuno kuwa gal kale cuntooyinka gal kale sida galleyda iyo shuurada waxaa ka mid oo kale adu wixii gal eh oo caloosha u fiican kuwaas waxay ku fiican yihiin qofku ku suxuurto waayo qofka hadduu carbonhydrate ku suxuurto waxaa la sii daayaa dheecaanka insuliinta la yidhahda ee macaanka markiiba baabiiya kadib waxaa dhacaysa inuu qofkii degdeg u gaajoodo laakiin haddii uu caru- cuntada gal kale cuno qofka ca- calooshiisana degdeg uma baxayso islamarkaana habdhiska dheefshiidka ayuu aad ugu wanaagsan yahay sidii hore u sheegnayna afar litir oo biyaa inuu cabo ayaa loo baahan yahay qofku markuu habeenkii ilaa inta sucuurta laga gaadhayo ilaa intuu afuro waxaa jirta in dad badan ay ka cawdaan in markay afurayaan ay dareemaan madax xanuun iyo yeelaalugo doctor cabdishakuur ayaa wuxuu ka hadlayaa waxa taasu keeni karaa qofku markuu maanta o dhan soo soomanaa calooshu capacity bay leedahay wax ku qaad ka calooshii oo maanta o dhan soomanayd oo iyadu markaa la yara qabsatay jawigan cuntola'aanta haddii aad wax badan ku sii dayso waxaa dhacaysa inuu qofkii ah, calooshii ay xanuunto kadibna ay ku dhacdo inuu daal daal sameeyo jidhkiisu daal sameeyo markuu cuntada cuno marka waa sababtan u lahayn in si tartiib tartiib ah caloosha loo cuno cuntada ayaa muhiim ah marka la afurayo oo qofku kolba in yaroo ku filan uu qaato haddana in yar uu qaato si isku xigxiigta marka daalkii waxaa keenaya maanta o dhan qofkii markuu bilaa cunto ahaa ee mar keliya lagu sii daaya calooshii cuntada waxaa keenaysa inuu madaxii xanuuno inuu daalo inuu qofkii jiifsado inuu waxaa dhici kartaa aan wax kaleba cunin oo abdominalkii calooshii u buuxiyey waxyaabahaas oo dhan bay keentaa waxaa midda labaad waxaa jirta cudur ay keento oo markaad aad wax ugu gurto calooshii isfinictarka xagga sare ka xidha cuntada ayaa qofka dabcaa kadibna wuxuu yeeshaa cudurro la yidhaahdo gastroesophageal reflux disease taasoo ah inuu qofkii soo daaco wax oo halkan ay soo ololkii uu laabta ka soo baxo intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii inta aan mar kale kulmi doono dhegaystayaal dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandurey iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii intaasi aan kaga gudubna halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington ibraahim maxaa inoo xiga dhegaystayaasheenna annagoo leh ramadaan mubaarak ayaan u soo qabanayna wakiilka arlada joogiina aadimi weeye idayna warkaysadan wada rumayno waqaada nebi muxamed maari weydaaran maaye warweli maaye raxmaanka weheshada xayun xayun yaa qayuum aye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuum xayun xayun yaa qayuum wanaagsanwa midkeybaa iigu qaadayo wixii igu wajibu weli ii turjumayo iyo wowgii qur'aanka la ii waraabisheeg warweli maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qasiidadaasina bay ammaanka ramadaankaha ayaan idaacaddii galabnimo ku soo afmeeraynaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo asaare cabdi axmed booxaan idin leenahay isma dhaafno tan iyo caawo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono
أحيي قلوبنا واغفر قلوبنا يا حي يا قيوم وعديك خير كان نفتايدا كوانيايو ولا لا ينتنا حنك جيرا وحيلو إسلامي موا مخساني أو وذا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.